xanuunkii hayana waa dhuunta dhuuntaasoo waxbaanka laqi karin canjuuf hataa ii mareenin laba sano ayay xanuunsan tahay siddeed biloodna dhuunteeda cunto maysan marin caloosha beeb laga geliye ayaana wax lagu siiyaa sideed bilood waxooma laqin waxbana ma cabin reerkeenna tabar mahayaan ay igu taabeeyaan deeqa nuur cali oo ku xanuunsan xerada qaxootiga dhagaxley oo hadalku dhibayo ayaa ka sheekaysay xanuunkeeda waxaa lahay kansal ma qabtid laba xidid ayaa isi saaran midka cuntada iyo midka hawada midka hawadaa tuleelaa midka cuntadaa ku tuleelaa wurtala-aan qufac qandho weeni maalin maseecibi waxaa rabaa islaamka inay soo caawiyaan walaaleyge dhuunta ayaa xiran waxaana loo sheegay in xanuunkeeda wax looga qaban karo waddanka dibaddiisa balse qoyskeeda ma awoodaan dhaqaalaha ku baxaya caafimaadkeeda waxaanaan tirahayo hadda waxaan juufteeda ma laqi kari halkaa iima marayso islaamka ummadda nebi maxamed muslimiinta inta nabi waxaan ka codsanayaa inay soo caabiyaan waalidkeed oo waayeel ayaa ka warbixiyey dhibka gabadhooda waxayna codsi u direen muslimiinta soomaaliyeed ee aniga iyo adigaan ka mid nahay gabadhan baa anigu xanuunsatay habaryarteedaan ahay aad iyo aad xanuun calool xanuun leh aad iyo aad u culus baana qabsaday tabar iyo agood meel kasta aan ugu qaadnana ma hayno aad bay noogu xanuunsatay baan ula weelbahoorhayna waxaan hayna ma laha gabar muslimad bay ahayd islaana helu tawxiidkay iska ahayd boqol iyo tobankii afartan laba jeer bay dhammaysay qof muslimad bay ahayd aad iyo aad baan xanuunkeeda uga laaxawsanay waxbana waan u agoodi lanahay waxba waan u qaban lanahay calooshaana holcihaysaa kansarna ma qabto laba xidid baa iskor saaran xididkii hawada qaadahayay iyo xididkii cuntada qaadahaya qaadahayay labadoodibaa iskor saaran ma arkaysaa kan hawada qaadahaya ayaa aad u sii daranaa la yidhi guntin baa ku jirta oo fadhida marka walaalayaalow waxaan idinku codsanaynaa inta muslimiina ama dalka ha joogto ama dibadda ha jigto waxaan idinku codsanaynaa inaadna caawisaan inaadna caawisaan ad caawisanaad fiican inaadna caawisaan baan ilaahay ka codsanaynaa aan tabara u haynin gabadhan aabbaheed baa nahay deeqa nuur cali baa la yidhaahdaa dhib baa haysta muddo badan bay xanuunsaneed qaas ahaan haddana ilaa siddeed bilood bay jidiinka ay waxba ay ka qaadanaynin candhuuf baa laga qaaday tiibay baa loo malaynayey nakatif baa la yidhi dhiiggaa laga qaaday nakatif baa la yidhi kansar baa loo malaynayey waxbaa meelahan dhuunta laga soo jiray meelahan baa loo diray ma qabtaa la yidhi kansar laba xidid baa isdul saaran baa la yidhi oo hunguriga beebka qaadayo cuntaa fadhidaa la yidhi sifayn buu u baahan yahay kan hawada oo laga aariyeysanayana isagana meel bay isaga duleelaan sidaa aawadeed ayay gabadha waxba ay u qaadan haynin dhibkeeda sidaas wey halkan ayaa beeb laga soo geliyay calooshi ah kaas ayaa dhuuntii afka wax cunaysay u ah saliingadaas ayaa loogu shubayaa biyo oo maaragta wax lagu siinayaa taas ayay ka cuntaa wax ay cunaysona male irsiq adduun hore ugu dambaysay muddo siddeed beriyood ah biyo madow iyo in yaroo caano ah ayaa maaragta intaa uun la siinhayaa wax kale oo hadda ay qaadan hayso male aad baan ugu dhiqabnaa annagana waxba ma haysanno dad aan gacantiisa waxba ku jirin baan nahay waxaan rabnaa dhammaan muslimiinta meel ay joogaanba dunida iyo daafaha caalamka in gabadha dhibkeeda waxna lala qabto nala soo caawiyo dhanka kale waxaan aada u qiirooday markay tiri dadka soomaaliyeed ee caafimaadka qaba waxaan ka codsanayaa inay soo xusuustaan markay cuntada cunayaan iyagoo caafimaad qaba taas oo laftayda aan la ilmeeyey
ee ii soo gurmadaan ee ii naxariistaan ee naxariiskay igu fiiriyaan cuntada iyo biyaha markay cabayaan inay soo xusuustaan ee dhahaan waxaa jirta gabar waxba la qeynin annagana waan dharagnay inay soo dhahanaan rabaa saasaan ku sugayaa gacan naxariis leh inay ii fidiyaan ayaan sugayaa nin walba oo islaame wax cuntada afka cunaayo intuu dherka tegaayo inuu i xasuustaan rabaa inaan waxba la qeynin waxba aan cuneynin dabar la-aan ay hayso hataajo musqusho ma geli karo waxaa lai geeyaa dhammaan bulshada soomaaliyeed ayaa loogu baaqay inay soo caawiyaan gabadhan soomaaliyeed ee rafaadsan maxamed baaruud xuseen warbaahinta star dhadhaab